waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysto barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s com u xariijin soomaali ha buubuugga aan qoray wuxuu ku saabsan yahay noloshayda run ahaantiina isma leheen buug qor marka waxaan sameeyey aniga waxaan imaaday australia sideed iyo toban sano ka hor marka markaan imaanayey waxaan la imaaday afar caruura xaamilaan ahay cunugayga shanaad iyo odagayga marka alxamdulilah run ahaantii waxaan ahayn refugees oo aada u nasiib badan lianna familkeena inta joogay maxamed maxaa la yiraahdaa odagayga walaalkiis aabihiis hooyadiis walaalkiis kale ayaa naga soo horeeyey marka dhibaato xoog leh anaka lama aanan kulamin markaan inta imaanay laakiin waxaa igu khasbay inaan buugga mar dambe qoro waxay ahayd nolosheeni oo isbedelka weyn oo nolosheena ku dhacay waxaana la dejiyey meel la yiraahdo brighton abaabah marka brightonna waxa weeyaan waxay dhahaan waa meel ad maxaa la yiraahdaa u cad its very white waxaa dega dad laban oo aanan run ahaantii la dhaqmin dad afrikaan ah marka waxaad u malaysaa inaanba ahayn afrikaanka ugu horreeyey oo meesha soo dego haddaysan ahayn laba qof ama saddex qof oo naga horreysay marka run ahaantii lama ay soconin cultureka afrikaanka lama ay soconin afrikaanka soo run ahaantii way naga cadsadeen markaan maxaa la dhahaa meesha soo degnay annagana sidoo kale waa ka baqnay lianna nolosha dhan oo maxaa la yiraahdaa waddanka ma ahayn nolol aan naqaano so cabsidaasayto iyo haddana laba sano kadib markaan waddanka joognay waxaa dhacay september eleven wixii oo dhan markii la isku dardaro waxay noqotay dad isla degan laakiin haddana shaki ku kala jira marka shakigaasayto daraadiis waxaan marnay dhibaatooyin badan dhibaatooyin oo isfahmi la-aan ah marmarka qaarkood la dhihi karo waa racist laakiin run ahaantii markaan guud ahaan isugu noqdo bini aadanka dhanaaba iska racist ahaan u malayn wixii aan ka baqnana run ahaantii waa dhinac baan gelinaa waa gartay marka buugga waxaa u bixisay resiliencyba magacaas oo ah adkaysi marka ma waxaad ula jeedaa sidaad ugu adkaysateen bulshada cusub oo aad soo dhex gasheen iyo dhulka aydnan aqoon mise dadkii cadaanka ahaa u tagteen laftigooda siday idinka inay ku adkaysteen baad ula jeeda maya adkaysigaasayta waxaan ula jeeday nolosheenna oo a resilient life waay marka noloshayda dhan baan ka hadlihayaa waxaan soo marnay nolol adkaysi leh yacni run ahaantii buuggana anigu ikhuseeya maaha keliya n familkayga inkastoo aan ka hadlihayo laakiin waxaan ka hadlihayaa siiba ahaan noloshayda marian cusmaan ciise marka adkaysigii nolosha macnaha aan dagaalkii ka imaanay aan ku koray aniga waxaan ku koray kenya waxaan soo maray wadan car maxaa la dhahaa carbeed hadda ka hor waxaan degnay uganda waxaan soo maray iid aamin iyo dagaalkiisii marka adkaysiga nolosha qofka bini aadanka ah markuu nolol badan soo arko adkaysigiisa ayaan sort of oga hadlay waa gartay siddeed iyo toban sano kadib waxaa asbuucan waddankan laga xuseeyaa asbuuca qaxootiga waxaad ka mid tahay dad yar oo loo bixiyey refugee ambassadors marka bal doorkaas refugee ambassator muxuu yahay maxaa lagaa rabaa maxaad ka qabataa arrimaha qaxootiga ha doorkaasayt horta door aada iigu dheer weeye aniga dadka maxaa la yiraahdaa waxa lagaa rabo waxaa weeye marka ugu horeyso inaad aad aada xusto refugee week inaad xusto adigii refugee ahaan iyo dadka oo maxaa la yiraahdaa dhibaataysan ma aha keliya australia but around the world dhibaatooyin badan baa dadka maanta haysta refugees badan baa adduunkii oo dhan ka dhacay marka taas way marka ugu horeysa inaan xusno tan labaad waxaa weeye inaan soo saarno ama aan dadkii usoo maxaa la dhahaa tusno in refugeega uu waddankanayto contribution badan uu u sameeyo waan imaanaa waxaan ka bilownaa nolosheeni bilowgii ugu hooseeyey haddana maxaa la yiraahdaa wax baan la qabsanaa dadkii marka taas aniga aad baan waxaan u jeclaystay in aan maxaa la yirahdaa dadka la qaybsado waxaan rabaa inaan aad gabar soomaali ahaan ama islaan soomaaliyeed inaan ka muuqan karno dadkii sheekooyinkeena anaka unbaa wanaajin karna marka mar walba waxaan waxaan idhaahdaa waxaan isugu yeeraa visionary storyteller visionary storyteller waxaa weeyaan qofka noloshiisa meesha ay joogto intuu ka gudbo fiiriyo meesha uu rabo asaga inuu joogo marka meesha aan rabno inaan joogno of course refugee ahaan baan ku imaanay laakiin hadda refugee ma ihi laakiin waxaan rabaa dadka kale oo refugiega ah in la siiyo opportunitieski aniga aan helay inaanan dadka la yasin dadka marka kow ay imaanayaan ha way dhibaataysan yihiin laakiin markaan anaka support siino way ka gudbi karaan dhibaatadaasayto marka inaan noqono dad kaalmeeyo dadka inay ka gudbaan dhibaatooyinkaas waa gartay dabcan waxaa qayb ka ah doorkan haddaad haysid inaad dad badan oo australiyaana oo ama shirkadaha ama bangiya inaad la hadashid oo u sharaxda waxa qaxootinimadu tahay markaa dadkaad la hadlaysid su-aalaha ugu badan oo ay ku weydiiyaan maxay tahay oo arrimaha qaxootiga ku saabsan su-aalaha ugu weyn waxaa weeye maxay tahay dadkaani macnaha markii aan imaano dhibaatooyinka ugu weyn oo aada la kulantiin iyo bilawgiina maxaa ah macnaha struggleska dhibaatooyinka ama rafaadka aada la kulantiin markaa waddanka cusub imaatiin muxuu yahay taasaa ugu badan dhibaatooyinka dadka waa kala duwan yihiin dadka qaarkood way imaadaan luuqadii maha ma qabaan waxay meel aada u hooseeya ka bilaabaan dadka qaarkood luuqad bay la imaadaan waxay la imaadaan skill laakiin opportunityga baa loo diidaa marka dhibaatooyinku waa badan yihiin soo kuwaasaytan ka hadalnaa aniga laakiin badanaa hadde shaksiyadayda un baan ka hadlaa iyo wixii aniga aan ogahay leanna dadkao dhan looma wada hadli karo waa gartay arrimaha qaxootigu dabcan waa waa mawduuc aada u adag australia markay noqoto xataa dhanka siyaasadda hay-adaha caalamiga ah oo xuquuqul bini aadamku aad bay australia dowlad ahaan ugu dhaliilaan matalan sida ay ula dhaqmaan qaxootiyada ku jira naaru iyo mouns island oo kale arrimahaas ma ka hadashaayo shacabka australia iyo dowladda iyo ma kala hadashaa aada iyo aada waan ka hadlaa leanna ani marka ugu horeysa waxaan fariistaa board waxaan fariistaa boardka asylumsika resource center ha boardkoodaan ku jiraa marka boardkaasaytana waxaa weeye board aan aada iyo aada macnaha aan oga hadalno arrimahaasayto oo inhumaneka ah oo lagu sameynayo dadka maxaa la yiraahdaa waddanka usoo doontay asylum waxaan ka hadalnaa waxyaalo badan shaqooyin badanna aniga waan la qabtaa dadka refugeeska ah waxaan sameyn jiray broad meadows waxaan ugu tegi jiray meesha ay ku xirnaayeen qaarkood waan xataa soo bixinay hadda ka hor oo waxaan keenay community gardenkayga adaan u sameynay marka cilaaqooyin badan shaqooyinkayga inta badan waxay la xiriiraan maxaa la yiraahdaa arrimahaasayto laakiin inkastoo marka australia ay dhibaatadeeda politicaly aada u xun tahay haddana dadka australiyaanka ah iyo communitieska waa dad aada u fiican waa dad maxaa la yiraahdaa aada iyo aada oga dagaalami hayo in waxa politicska ay sameynayaan inaan maxaa la dhahaa ay la qayb qaadanin waa gartay doodaha dabcan socdo marka qaxootiga laga hadlaya waxaa ka mid a in bulshooyinka qaarkood weliba iyadoo si gooniya bulshooyinka muslimiinta farta loogu fiiqa la leeyahay waddanka ma dhex galaan oo integration ma sameeyaan soomaalidoo kale haddaad fiirisid siddeed toban sana waddanka joogtaa ma kula tahay dhaliilahaas loo soo jeediyo dadka soomaalidoo kale ay ka mid yihiin inay sax tahay waxaan u malaynayaa ha inay aada iyo aada bay sax u tahay waxaana looga baahan yahay bulsho soomaaliyeed khaasatan haddaan nahay in wadankii aan imaanay aan wax ka barano in wadankii aan imaanay aan macnihiisii fahmno iyo in dadkii aan u imaanay inaan wax la qaybsano inkastoo oo maxaa la dhahaa in badan oo dad soomaaliyeed ah ay ay ka shaqeeyaan wadanka gudihiisa haddana waxaad u malaysaa in curiositygeena macnaha inaanan aan curiosity badan lahayn oo aanan rabin inaan dadkii wax ku darsano marka intii hore sanooyinkii horeba xataa aniga kamid baan ahay then markaan arkay nolosheena in soomaaliya ay hadda maanta isbedel weyn aysan lahayn oo anaka waqti badan aan meeshaan laga yaabo inaan sii joogno aada bay muhiim u tahay wadanka aan ku noolnahay inaan kamid noqono inaan dadkii wax la qaybsano aada iyo aad baan ugu boorgelinhayaa dadka soomaaliyeed maxaad is leedahay matalan kelmadda isdhexgalka oo kale ama integration muxuu yahay macnaheedu matalan maxaa laga rabaabaad is leedahay soomaalidu inay sameeyaan si ay dalkii ula qabsadaanoo u dhex galaan tusaale mana siin kartaa tusaalaha aniga waxaan un ka hadli karaa hadda experienckeyga ani experienckeyga waxa aan sameeyey waxay ahayd volunteer baan horta ka shaqeeyey meelo badan baan volunteer ahaan ooga shaqeeyey maxaa la dhahaa iskoolada caruurteyda ay aadayeen wax baan ka qaban jiray dadkii baan bartay dadkii baan noloshoodii soo ogaaday dadkii baan maxaa la yiraahdaa wax la qabsaday marka isdhexgal badan ayaan ayaan sameeyey waxaana laga yaabaa inay ii sahashay arrintaaseto because anaka waa markaan kasoo imaan dhaqanay soomaaliya waagii aan kenya degnay kenyaatigii aan la nooleyn baan dhexgalnay marka soomaalida badanaa communities yaasheena waxaa weye waan adagnahay of course dadkana way ku riixayaan marka hore laakiin haddaad maxaa la yiraahdaa aada xoogaa u dulqaadato waxyaalo badan oo wanaagsan ayaad cultureyaasha kale kala soo aad kala soo bixaysaa so aniga waxyaalo badan baan maxaa la dhahaa ka faa-iiday waxyaalo badan baan hadeer dadkii maxaa la dhahaa ku darsadaa maxaa la yirahdaa sheekooyin badanna waan oga sheekeeyaa oo anaka islaamnimadeena ah oo anaka dhaqankeena ah dadkina way u baahan yihiin in la fahamsiiyo lianna culturekeena ma yaqaanaan so haddaan anaka wanaageedii tusinin say ku baran karaan waa gartay dabcan taasi waxayna soo gelinaysaa aad baa u mahadsan tahay maryan dooda hadda australia ka socota dabcan waad og tahay oo la raba isbeddel in lagu sameeyo shuruudaha lagu xiro dadka raba dhalashada inay qaataan oo citizenship jenjiga hadda baarlamaanka horyaala sidee u aragtaa waxaa la leeyahay dadku waa inay ku hadlaan luqad la mida tan jaamacadaha lagu galoo kale australian value dadku inay yeeshaan oo kale arrimahaasee u aragtaa maya arrimahaaseito ani uma arko arrimo oo maxaa la dhahaa macquul ah waxaan u arkaa valuega dadka horta bini aadanka oo dhan valuegiisa markaa mid u fiiriso isku mid wey because qof kastoo shaksi ah qof kastoo bini aadan ah wuxuu rabaa nolol naxariis leh wuxuu rabaa nolol uu happy ku yahay marka nolol aada maxaa la yiraahdaa in dad kale valuega markaan fiirino muxuu yahay valuega oo australiaanka ah australiaanka valuegiisa waxaa weeyaan in respect uu dadkii isu yeelo so waa inaan kulligeen respecta isu yeelanaa dad aan luuqadii si fiican u baranina lama dhihi karo luuqadiina waa inay heerkaaseyta ahaataa marka arrintaas horta arrin aada iyo aada waxaa weye ay ugu khaldan yihiin arrin waxaa weeye politicianska ay maxaa la dhahaa ay go-aanka gaarihayaan uma malaynayo dad badan inay arrintaaseyta la qabaan marka maxaa la yiraahdaa ma ku faraxsani arrintaas waa gartay tan u dambaysa aadaa u mahadsan tahay siddeed iyo toban sano ka hor waxaad tiri xaafadda brighton baa degtay xaafad wide lagu yaqaano ah noloshaada iyo wixii aad qabsatay sidan ma ka duwanaan lahayd bay kula tahay haddaad ka bilaabi lahayd xaafadaha soomaalidu aada ugu badan yihiin oo iyagu ay isdhex galaan oo iyagu isla joogaan oo magaaladan ka mid a noloshaada maanta iyo heerka aad gaarto wax ma ka duwanaan lahayd bay kula tahay waxaan u malaynayaa bu horta waa su-aal horta aada u adag oo aan dhihi karin macnaha waa iska prediction laakiin waxaan u malaynayaa community haduu hadduu damco keliya inuu asagi keliya wax isla qabsado in horumar badan uusan imaaneynin haddii laakiin aan maxaa la yiraahdaa ka baxn survival un baan ku jirayna haddaan anaka dhexdeena keliya nahay laakiin haddaan ka baxno mana aha sheekada inaad dadkaadii ka dhexbaxayso aniga dumar soomaaliyeed baan ahay soomaalinimadeyda aada baan ugu faraxsanahay aada baan u jeclahay dadkayga waan jeclahay laakiin inaad maxaa la yiraahdaa meelihii kale iyo dadkii kale oo aad soo dhexgashayna inaad la noolaan karto ama aad ka baran karto oo aada arki karto maxaa la dhaha horumarka ay gaareen ama waxa ay sameynayaan say ku gaareen annaka bay noo roon tahay annaka bayna noo fiican tahay caruurteenna bay u fiican tahay marka waxaan isleeyahay haddii aan dadka wax la qabsano waxaan ka baxaynaa survival mode waxaan gelaynaa thriving macnaha wax badan oo wanaagsan baan qabsanaynaa waa gartay tan ugu dambaysa eri hal tii u dambeysay hadda qaxooti waxaad tiri waxaad isku tilmaantaa former refugee siddeed toban sano kadib inaadan qaxooti ahayn goormaa laga baxaa qaxootinimada maxaase looga baxaa maxaa lagu go-aansada waxaa laga yaabaa caruurtaada sanado kadib in haddii matalan media oo kale ay dhahaan refugee background iyo weli ay dhahaan goormaa horta qaxootinimada laga baxaa
waxaan u malaynayaa horta shanta sano oo ugu horeyso qofka bini aadanka in la siiyo support aada bay muhiim u tahay ilaa uu asagii lugihiisa ku istaago then wixii ka dambeeya waxay ku xiran tahay qofkii iyo dadaalkiisii markaaseyto qaxootinimada horta ceeb ma aha dad badan oo hadda multicultural australia sameeyey waxay ahaayeen qaxooti inta badan wadankaaneyto oo wax ka qabsaday oo wadankaaneyto dhisay waxay ahaayeen qaxooti markaa si u fiirisana wadanka dhanba waxaa iskale dad aborigins ah dadka dhan koyto waayo dad imaaday wey laakiin waxay ku xiran tahay aniga magaceyga seen kusoo ceshan karaa seen u istaagi karaa seen communitygayga iyo dadkaygina u horumarin karaa so the minute adiga markaad istaagto oo adiga wax isu qabsato maanta mariam isa maxaa la dhahaa meelo badan baa la iga xusaa oo meelo badan baa la iiga yeertaa as a speaker markaan istaagana waxaan u hadlaa as a somaali woman naag soomaaliyeed baan ku hadlaa kan labaadna waxaan ku hadlaa as an african woman and then waxaan ku hadlaa as a muslim woman marka waxaan u malaynayaa wanaagaada adiga markaad ishormariso dadkaada dhanba way kula kor bay kula aadayaan marka waxaan ummadda soomaaliyeed aan u diraayaa in ay maxaa la yiraahdaa waddankan oo maanta opportunity-ga leh inay istaagaan oo horumarkooda ay ka shaqeeyaan waana muhiim arrintaaseeto arrin oo annaka maanta diasporada wax nooga qabanayso wey but markaa waxaaseeto samayso waxay ku leedahay raad dadkii aad ka soo tagtay bay wax ka bedelaysaa xataa ma aha inaad wax u qabanayso keliya inay arkaan inaa adiga wax qabsatay ayagina waxay dhiirigelinaysaa inay wax samaystaan marka role modeling baan u baahannahay waxaan u baahannahay inaan jidka falno annaka meel waxaan ka imaanay aada u adag sheekooyinkeenna waa la bahdelayay arrinteena aada bay maanta u liidataa laakiin waa inaa annakii qalbigeena uu isu wanaagsanaado and aan istaagno oo dhahno you know what arrintaasayt wayna soo martay laakiin maanta waan ka gudbi karnaa aana istaagno oon ka gudubno arrintaasayt
waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s com au xariijin soomaali